saddex wiil buu joogay markii isniintii saddexaad ba ugu bilatay muxu ahay yaa usoo gashay magaalada jigjiga marka muddo dhowr iyo labaatan beriyaa buu joogay saddex wiil buu joogay isniintii hadda inoo dambeysay tii ku saddexayd buu yimid bal nooga waran geeridiisan geeridiisa odaygan wuu iska caafimaad qabay marka cunto wuxuu qoonsaday cunto uun food poison iyo wax saasaa la yidhi wuu shubmay wuu mategay marka wuu qandhaday wuu iska ro jumcihii bay bilaabatay hawshaasi wuu soo daciifayay labadii maalmaad udambaysa aad buu jilecsanaa marka ilaa xalay buu yuu maaragtay yuu yuu aada isu bedelay marka waxaa lis lahaa intii la geeyo meel meesha deegaanka v i d intii lageeyo dhakhaatiir loogu yeero ha lagu xidho muxuu ahaaye qalabka neefsiga iyo wax xoojin ah marka nin dhakhtaraa la joogay saako dhan waan la joognay madaxdii baan usheegna oo u yimaadeen marka waxay ahayd bal maanta hadda in intensive care badan lasii siiyay ahayd gargaar dheeraada gargaar xoogan in la siiyo yay ahayd marka waxaan ka tegay un markuu nasbaxay afar daqiiqo hotelkalaan kasoo qadeeyay waan soo noqday markaan deedna receptionka mar hayan baa liisha gaarigaas hadda ambulanskaasa sii qaado intaad maqneed bu baay marka sidaasay ahayd muxuu ahay oday geeridiisii ilaahay jannadii ha ka waraabiyo reerkiisana samir allah ha ka siiyo iyo ummadda soomaaliyeed bedel khayr qabana ilaahay meeshiisa ha soo geliyo shacbiga soomaalida samir iimaan allah ha ka siiyo nin weyn oo taariikhda soomaalidii geeska afrikaba muxuu ahay saameyn weyn kule buu ahaa aqoon-yahana oo madax reer qarana soo noqday iyo hogaamiye weyn oo siyaasi ah aqoon-yahan jaamacada waaweyn wax ka soo dhigay muddo badan oo konton sano ku dhow ku jiray bu ahaa fagaaraha siyaasada iyo aqoonta soomaalida marka nin weyn oo qadarin loo hayo ah waa gartay bal waxaad wax yar nooga sheekaysaa had markaad is aragteen oo jigjiga idinku yimid maalmihii lasoo dhaafay iyo maxaan ku idhahdaa ujeedada safarkiisa iyo waxaa isweydaarsateen adagu markuu afar beri joogay baan ya guddoomiyaha jabadda dibadda looga soo sheegay yaan maqalay inuu joogo dibaddana looga soo sheegay kolkaasaan qada sharaf u samaynay guddiga fulinta iyo golaha jabadda ya qada sharaf loogu yeeday waxaa un booqasho guud oo inuu soo arko deegaanka iyo dad badan baana muxuu ahay deegaanka oo isaga xigis toosalala baa jooga madax ayad yihiin baa joogay deegaankaas uu kasoo jeedo odaygu dadka inta badan xaggan uu kasoo jiraa marka tu isbedelku u dhacay muusan imanin marka wuxuu rabay inuu iska beeqaaqunbu ahaa wax ujeedo weyn oo gaara ma lahayn inay madaxda is arkaan meelahan duqeyda iyo waxgarad is arkaan qaraabo salaan iyo arrimahana u dheeray kadibna inuu xagga iyo soomaaliya unoqdunbu doonayay